bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay labaiyo labaatanka bisha abriil sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan qarax miino oo ka dhacay shalay maqaaxi ku taala degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ugu yaraan lix qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacantay qaraxa miino oo ka dhacay maqaaxi lagu cunteeyo oo ku taala degmada qoryooley ee gobolkaasi qaraxan oo loo malaynayay in horey loogu sii aasay duleedka maqaayadda ayaa waxa uu dhacay xilli dad aada u fara badan ay ka cuntaynayeen maqaaxida cali maxamed aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee degmada qoryooley ayaa sheegay inuu goobjoog u ahaa xilliga qaraxa uu dhacayo v o eda ayuu u sheegay inay qabteen ilaa iyo toddoba qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxa ka dhacay maqaaxida ku taala degmada qoryooley dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska degmada qoryooley ayaa waxa uu sheegay in qaraxa uu ahaa mid la doonayay in lagu waxyeeleeyo dadka shacabka ah ee halkaasi u imaanaya inay ka cunteeyaan sida hadalka uu dhigay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay ilaa iyo saaki ka wada howlgallo baaritaanaha degmada qoryooley waxa ayna baarayaan nawaaxiga goobta qaraxa uu ka dhacay ma jirto cid sheegatay qaraxa mas-uuliyaddiisa xaaladda degmada qoryooley ayaa saaki ah mid degan iyadoo dib uu usoo laabanayo ganacsigii oo shalay hakad uu ku yimid kadib qaraxaasi wararka naga soo gaaraya degmada buule burte ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay qaarijiyeen askarigii dilka u geystay kii jabuutiyaanka ah ee laba maalin ka hor lagu dilay degmada buule burte ciidamada dowladda ayaa duleedka magaalada buule burte ee gobolkaasi hiiraan waxaa ay ku dileen nin dhowaan dilay dil u geystay askari ka tirsan ciidamada amisom ee ka socda jabuuti ee ku sugan gobolkaasi ninkan ayaa ciidamada dowladda soomaaliya la dagaalamay waxaana markii dambe ciidamadu dowladdu ay suurto gashay in ay dilaan toogashana ku dilaan xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya qaybta kow iyo labaatanaad maxamed cabduqaadir maxamed ayaa sheegay in amarka lagu soo qabtay askarigaasi uu bixiyey maxkamadda ay bixisay maxkamadda islamarkaasina ciidamada howlgalkaasi ay fuliyeen sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhowaan maxkamadda lasoo taagi doono askari kale oo lagu tuhunsan yahay inuu maleegay falka lagu dilay askariga u dhashay dalka jabuuti ninkani la dilay ayaa ka tirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya waxaana dhowaan uu magaalada buulaburte ku dilay askari ka tirsan ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amnisom ee ku sugan soomaaliya
maanta oo kow iyo labaatan ay tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay waaran u jartay in lasoo qabto raggaas iyaka ah si mataqaanaa loosoo hor istaajiyo cadaaladda iyo mataqaanaa iyo sharciga ila alxamdu waxa lagu sheegay meel magaalada guluba ku jirta ku dhawaad labaatan iyo shan kilomitr oo elsmiro meel la yihahdo meel kasii xageeso ah ciidan iyakoo hubaysan ay labadii magaalada ka fakatay dilka midkii dilka geysto qoriga ninkii jabuutaanka ka qaatay iyo ninkii kaloo caawiyaha ahaayo sidaxey iyo laba kaloo iyakana miyiga ma-uusle ah waxay sameeyeen dagaal ayay la galeen ciidamadii meesha doono inay maxkamadda si ay maxkamadda usoo horkeenaan ciidanka ayay la dagaalameen way la dagaalameen way la dagaalameen intaas kadib waxaa meesha ku geeriyooday maxamed cabdi ninka la yihahdo maxamed cabdi labani saaf ayaan filayaa inuu yahay magaciisa asagii ayaa geeriyooday waxaana hadda soo gaaray qorigii la waday qorigii la waday qorigii uu ninkii uu ka dilay uuna ka qaatay iyo asagii meed ah ayaa hadda magaalada gulidas la keenay marka walaalkeyga sidaasay wax u dhaceen halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer dowladda u k ayaa waxa ay sheegtay in ciidamo ay usoo diri doonto soomaaliya dowladda u k ayaa ciidamo militari usoo diraysa soomaaliya kuwaasoo ka qayb qaadan doono tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliya war ka soo baxay dowladda u k ayaa lagu sheegay in ay ka go-an tahay in ay ka qayb qaadato dib u dhiska ciidamada soomaaliya u k ayaa horey ciidamo kooban oo tababara tababarayaala usoo dirtay soomaaliya kuwaasoo tababaraya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa misom dowladda u k ayaa horey bishii may martigelisay marti bisha may martigeli doonto shir ka dhacaya magaalada London kaas oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya waxaana si gaar ah diiradda loogu saari doonaa dhismaha ciidamada iyo sidoo kale tayintooda horaantii bishan ayaa horumarkii ciidamo ka tirsan Mareykanka ay soo gaareen magaalada Muqdisho kuwaasoo howlahooda howlahooda lagu sheegay in ay tababarayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa misom Mareykanka iyo UK ayaa hadda ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaana ciidamadan ay siinayaan tababaro iyo sidoo kale la taliyaal ciidan Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika misom waxayna mararka qaar ka qayb qaataan howlgallada laga fulinayo gudaha dalka Soomaaliya wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliyana waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray xarakada al-shabaab kaas oo qeexayay hanjabaad ka dhan ah goobaha waxbarashada oo afayeenka al-shabaab hore u sheegay in ay tilaabo ka qaadi doonaan ciddii lagu hela fidinta manaahijta u adeegaya reer galbeedka sida calidheere uu ka dhawaajiyey wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray ama ka soo baxay al-shabaab kaas oo ugu dhigayeen waalidiinta soomaaliyeed inay caruurtooda u diraan iskuullada iyo sidoo kale jaamacadaha aan islaamiga ahayn sida lagu sheegay warkii alka al-shabaab ka soo yeeray wasiirka ayaa waxa uu sheegay in hadalka al-shabaab aanay waxba ka jirin isagoona xusay in manaahijta soomaaliya uu ku salaysan yahay dhaqanka islaamka iyo sidoo kale midka soomaaliga soomaaliya ayuu sheegay inay haysato diin isku mid ah mana jirto cid haysata diin gaar ah sida uu sheegay wasiirka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya waxa ugu baaqay in aysan waalidiinta dheg jalaq u siinin hadalka hanjabaadda ku salaysan ee kasoo yeeray al-shabaab waxa uuna xusay in iskuullada lagu dhigo tarbiyada islaamka iyo sidoo kale luuqadaha carabiga cid walibana waxa uu sheegay in ay og tahay taasi waa waalidiinta waxauna ugu baaqay in ay u dhabar adeegaan dhibaatooyinka ka dhanka bulshada soomaaliyeed ayuu sheegay inay tani qayb ka tahay hadalkani kasoo yeeray afhayeenka al-shabaab ayaa waxa ugu digayay waalidiinta in ilmahooda ay u diraan iskuullada iyo jaamacadaha uu sheegay in lagu faafiyo waxbarasho reer galbeed ah isagoona ugu digay iskuullada iyo jaamacadahaasi in ay manaahijta dowladda ay dejisay ay qaataan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudugna waxa ay tilmaamayaan in askari ka tirsan ciidanka puntland lagu dilay magaaladaasi mahabeenimadii xalay kooxo hubaysan ayaa xalay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolkaasi mudug ku dilay sarkaal ka tirsan ciidanka puntland iyadoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan dilka askarigaasi sarkaalkan ayaa laguoo lagu magacaabayay axmed xasan cabdiraxmaan gandi ayaa sidoo kale ka mid ahaa ilaalada madaxweyne gaas sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya gudaha puntland kooxaha dilka geystay ayaa la sheegay in ay dhowr xabadood kaga dhufteen qaybta sare ee jirkiisa waxaana saaka soconaya magaaladaasi howlgallo ay wadaan ciidamada maamulka puntland kuwaasoo lagu baadigoobayo ciddii ka dambaysay falka lagu dilay askarigaasi ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka puntland iyo sidoo kale kan gobolka mudug dilka xalay ka dhacay magaaladaasi ayaa waxa uu imaanaya xilli muddooyinkii dambe magaaladu ay ka jireen qalalaabso amni darro oo laga soo sheegayay dhinaca waqooyiga magaaladaasi warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warkiidin akhrinayay anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaaynu dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo